قال الإمام الألباني رحمه الله النظر إلى موضع السجود والخشوع wuxuu baab u yahay annadaru ilaa mawdici sujuud in la fiiriyo meesha uu qofka sujuudda dhigayo waalkhushuucu iyo in lagu khushuuco salaada dhexdeeda ciwaankan ama baabkan wuxuu ku saabsan yahay laba arrin arrinta koowaad waa annadaru ilaa mawdici sujuud iyo arrinta labaad oo ah alkhushuuc fi salaa laakiin annadar ilaa mawdici sujuud waa sababu alkhushuuc fi salaa mawdicu sujuud in la fiiriyo waxay sabab u tahay in salaada lagu khushuuco dhexdeeda alkhushuuc fi salaa waxay culamada qaar ku tacriifiyeen alqiyaamu bayna yaday illaahi bidulli waalkhuduu qofka inuu allah subxaanah watacaala hor istaago bidulli waalkhuduuci dulli iyo isdulleeniya khuduucna uu la hor istaago ilan qofka markuu tukanayo alla u hortaagan yahay subxaana wa tacaala waxaa la rabaa inuu ilaahay ku hor istaago bidulli waalkhuduuc asoo ilaahay isku dullaynaya una khuduucayo subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaalana waa ammaanay dadka salaada ka khushuuca qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun wastaciinuu biالصabri wالصalaaة wainaha lakabiiraة ila calى اlkhaashiciin salaadu waa ku culus tahay ilaa kuwa ku khushuuca mooya taasuu leh alla subxaana wa tacaala alkhushuuc fi salaa alimaamu nawowi raximah اllah fi almajmuuc sharxi اlmuhadab wuxuu yihi ajmaca alculamaau cala istixbaabi alkhushuuc culummadu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen khushuuca inuu mustaxab yahay laakiin ijmaacaas uu soo raray alimaamu nawowi raximah ullah waa ijmaac makruuma waa ijmaac aan ijmaac ahayn oo khilaaf ka jiro masalada sida raajixa khilaafaa jira xaafid ibn xajarna waxa uu ku tawjiihiyey waxaa laga yaabaa buu yihi nawowi inuu ula jeedo cid tasriixisay oo caddaysay inay waajib yahay khushuuca ma arag ama ma jiro inuu la jeedo laakiin macnaheedu maaha qowl ahaan inay ku ijmaaceen culimmada dhan inay khushuucu uu yahay mustaxab bal sida raajixa khushuucu waa waajib maaha mustaxab waa waajib adillo badanana waxay tusinayaan inuu khushuuca waajib yahay adilada tusinaysa khushuuca inuu waajib yahay waxaa ka mid ah aayaddii hadda aan akrinaynay wainaha lakabiiratu ila cala alkhaashiciin allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kaashada sabarka iyo salaada salaaduna waa ku culus tahay ilaa cala alkhaashiciin ilaa kuwa khushuuca ma kuwa aan khushuucin ma ammaanan yihiin aayaddan mase waa la dhaleeceeyey waa la dhaleeceeyo alla wuxuu sheegay inay ku culus tahay salaada maadaama aysan khushuucayn qofkaan khushuucin waa madmuum fii salaatihi qofkuna waxa uu ka tegay haddii ay mustaxab yihiin ma ku mudanayo dami iyo dhaleecayn ku mudan maayo haddii qofkaani la yidhaahdo ka tegidda shaygan uu ka tegay ayuu wuxuu ku noqday madmuum macnaheedu waa maxay wuxuu ka tegaa waajiba wuxuu ka tega ayaa waajiba waxaa kaloo adilada ka mid ah qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaa laga gaaro inuu alla subxaana wa tacala yidhi ulaa'ika hum alwaarituun aladiina yarituuna alfirdowsa waa kuwa firdowsa dhexlayna jannat lfirdows waa kuwa dhexlaya kuwa dhexlaya jannat lfirdows iya waayo waa kuwa sifaadka aayaadkaas lagu soo sheegay ku sifoobay khasladahaas la soo sheegay kuwa ku sifoobay ayaa firdows dhexlaya firdowsna waxaa lagu dhaxlaa in waajibaadka lala yimaado aayadda mafhum aayaadka waxaa laga fahmayaa haddii qofka uusan sifaadkaas la imaanin inuusan ka mid ahayn dadka firdowsa dhexlaya haddii markaa alkhushuuc fi salaa oo noqon lahaa mustaxab ka tegiddiisa wuxuu uga bixi lahaa dadka firdowsa dhexlaya ugama baxayo idan mafhuumka aayaadka waxa waaye maadaama uu yidhi alla kuwaasi waa kuwa firdowsa dhexlaya waa kuween waa kuwa sifaadkaasi leh kuwan sifaadkaas laga helinna ma dhaxlayaan firdowso ma dhaxlayaan waxaa kaloo daliil oo tusinaya axaadiista faraha badan ee kala duwan ee kusoo aroortay inuu nabiga sala allahu calayh wasalam reebi jiray waxyaabaha khushuuca dhibaya qaar baabkay noogu imaanayaan oo sheikhu ku keenay waxaa ka mid ah xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam uu ku reebay inuu qofku kor fiiriyo asoo salaada ku jiro layantahiyanna aqwaamun yarfacuuna absaarahum ila asamaa way ka reebtoomayaan buy aw latuddafanna absaarahum ama aragyadooda ayaa la dafaya oo alla subxaana wa tacaala indhahu tiraya kor inay fiiriyaan maxaa loogu diiday xigmaddu waa maxay cul waxay hahdeen khushuucay waxu dhibaysaa waxaa la yihi laa salaata bixadrati acaami walaa wahuwa yudaaficu lakbataan salaad uma sugnaanin ama salaadi ma jirto cuntadu xaadira qofkii cunnadu xaadir u tahay salaad uma jirto iyo asigoo maaragtay ay riixayaan alakbataan alakbataan waa xaaje u qabo oo masquul u baahan yahay marba haddii xaajadaasi ay hayso ayadana waxaa la yihi laa salaata maxaa loogu diiday asigoo inuu xaaje guto u baahan inuu salaada gala maxaa loogu diiday waa ilaalin khushuuca la ilaalinayo cunadiioo xaadiru u baahan yahana waxaa la yihi cunnada ha hormariyo kadib salaada ha tukado waa ilaalin la ilaalinayo alkhushuuc fi salaa nabiga calayhi salaatu wasalaam go-i loo soo hadiyey ee calaamadaha lahaa nabiga alay slat slam waa celiyey wuxuu yidhahdey u celiya ninka la yidhaha abujahm go-aan u celiya fainaha alhatnii aanifan can salaatii salaadayda iga mashquulisay yacni salaadayda iga mashquulisay oo barabarahan iyo calaamadahan way mashquuliyeen u celiya waxaadna iga keentaan buu yihi go-aan barabaraan lahayn oo calaamaday sumado aan lahayn oo saafiya midabkiisu saafiya adiladaasi faraha badan ee khushuuca lagu ilaalinayo waxay tusinayaan waxa la ilaalinayo inay yihiin wax waajiba oo aysan ahayn wax mustaxaba alkhushuuc fi salaa waa waajib shaikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu yihi kama fi majmuuci alfataawa waida kana alkhushuucu fi salaati waajiban wahuwa mutadaminun asukuun wlkhushuuc haddii wuxuu yihi salaada in lagu khushuuco ay tahay mid waajiba markuu soo taqriiriyey inuu khushuuc waajib yahay uu sidaa rajaxay ayuu yihi haddii salaada in lagu khushuucaha ay waajib tahay wa huwa mutadaminun wa huwa khushuuca mutadaminu waxaa kulansanaya soo hoosgelaya lisukuuni yani deganaan inuu qofku ku xasilo salaadiisa iyo walkhushuuci markaasuu yihi faman naqara naqra alguraab qofkii salaada kubiya sida quraabka ama tukaha oo u kubiya waxa uu cunayo lam yakhshac fii sujuudihi sujuudiisa kuma khushuucin faman lam yadma-in qofkaanan xasilin salaada dhexdeeda lam yaskun ma ahan qof degay ma aho fi salaa waman lam yaskun qofkaanan degin salaada dhexdooda si degan aan u tukanna lam yakhshac kuma khushuucin fii rukuucihi walaa fii sujuudihi rukuucdiisa iyo sujuuddiisa midna kuma khushuucin waman lam yakhshac qofkaan khushuucin kaana aasiman wuxuu noqonayaa wi qof dembiil ah qofkaan salaada ka khushuucin waa aasim waa qof dembaabay maxaa yeele waajib oo ka tegay waajib waajibaadka salaada ka mid ah ayuu ka tegay qofkaan salaadiisa ku khushuucin khushuuca waxay yidhahdeen culummadu wuxuu ka dhacaa qalbiga khushuuca maxalkiisu waa qalbiga laakiin xibnaha iyo jidhka wuxuu ku yeelanayaa saameyn saameyntaasna waxa waaye deganaan iyo xasilooni qofka salaada inuu ku xasilo lidaalika qofka sida deg dega u tukanaya qofkaasi ma ku khushuucay salaadiisa oo sheikhu hadda uu ku tusaaliyey man naqara ka naqri diin ama ka naqri lguraab qofkaas salaadii kuma khushuucay qofka markuu tukanaya marba jiha fiirinaya maanta o dhan isxogxogaya xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisu ay zaa'id yihiin qofkaasi ma ku xasilay salaada dhexdeeda hadduusan ku xasilin ma khushuucin qofkaasi waman lam yaskun lam yaksha markaan salaada dhexdeeda ku khushuucin yani aan ku xasilin ma ahan buu yhi khushuucay salaada khushuuca xibnuhu ka muuqdaa xibnaha iyo jawaarida qofku ka daahiraya lidalika waxaa loo baahanya qofka markuu tukanayo inuu fiiriyo mawdici sujuud meeshuu ku sujuudayo aragiisa inuusan u tilaabin inuu qofka dhaqaaqaba iyo meeshii loo dhaqaaqaba uu araggiisa raacraaciyo xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqiisana wixii xaajaa oo dani keenta mooyaan uusan badin xarakaat isalaat khushuuca marka waa qalbiga laakin yadhar fi ljawaarix wuxuu ka muuqanayaa jawaarixa iyo xibnuhu ka muuqanaya wa kaana sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukado da'da'a ra'sahu madaxiisa ayuu hoos u foorarinayay wa ramaa bibasarihi araggiisana wuxuu ku tuuray uu fiirinayay naxwa alardi xagga dhulka kor u qaadi maayo madaxa walamaa dakhala alkacbata markuu nebigu kacbada galay maa khalafa basaruhu araggiisu ma gudbin oo kama dib marin mawdica sujuudihi meesha uu ku sujuuday xataa kharaja minha ilaa salaaddii uu ka baxay nabiga calayh salaatu wasalaam idaa sallaa ta'ta'a ra'sahu madaxiisu hoos u ururiyay ra'sahu waxaa ka soo horjeeda rafaca ra'sahu madaxa kor loo qaadaa ka soo horjeeda hadduu qofku salaada galo looma baahna inuu kor fiiriyo hadduu kor fiiriyana wuxuu khatar ugu jiraa inuu ilaahay indhaha tiro oo ciid daranaa ku soo arooray in kor la fiiriyo ayadoo salaada lagu jiro xadiidkeeduna waa noo imaan doonaa sheikhu waa soo wadaa waa inuu hoos fiiriyo marka oo mawdicu sujuud weliba fiiriyo naxw alardi xagga dhulkuu fiirinaya fiirinta uu fiirinayo dhulka iyo mawdicu sujuud maxay ka qayb qaadanaysaa khushuuciisay ka qayb qaadanaysaa inuu salaada ku khushuuco iltifaatka faraha badan iyo jeesjeesashada iyo indhaha marba dhinac lagu rogayana waxay wax u dhibayaan khushuuca lidalika culum waxay idhahdeen aliltifaatu yunqisu lkhushuuc iltifaatku wuxuu nuqsaamiyaa khushuuca nuqsaanuu ku keenaya waa nuqsaaminaya hoos ugu dhigaya saas darteed iltifaatka midkii xaaje iyo dani keentay waa mashruuc hadda ka horna mar dhowr mar waa sheegnay haddii xaaje keento waa bannaan tahay waa iltifaatka abubakar oo kale radia allahu canhu markii saxaabadu ay gacmaha isku garaaceen ayagoo ku baraarujinaya inuu nebigu soo galay calayhi isalaatu wasalaam laakiin haddaysan xaaje keenin nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday waa ikhtilaafun yakhtalisuhu ashaytaan min salaati alcabdi waa dafid shaydaanka uu ka dafaayo addoonka salaadiisa jeesashada iltifaatka marka salaada khushuuceed waxbuu dhibay iltifaatka maxaa ka soo horjeeda inuu qofka mawdicu sujuud fiiriyo meeshaas inuu qaabilo uu sujuuda dhigay midig iyo bidixna midna uusan fiirin walamaa dakala alkacbata markuu kacbada galay maa khalafa basaruhu araggiisu ma gudbin oo kama shishamayin mawdica sujuudihi meeshuu ku sujuuday xataa kharaja ilaa uu ka baxay minhaa salaadii ilaa salaada uu ka baxay mawdicu sujuud uu fiirinayo mana loo baahna taqmiid lcaynayn labada indhood in laisku dhajiyo indhaha la xirto dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin hadday indhaha isku qabtaan inay khushuuc u keenayso laakiin bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen taqmiidu alcaynayni waa bidca fi salaa labada indhood inaad isku dhajisato salaada dhexdeeda mafaasid badanna waa ku jirtaa waxaa ka mid ah waxaa la amray qofka markuu tukanayo inuu salaadiisa ka difaaco qofka hormarayo hadduu indhaha isku qabsaday yaa ka celinaya qofka salaadiisa goynaya cid ka celinaysa ma laha alimaam ibnuqayim raximah llah hal mas'alou ka soo reebay diidmada taqbiidulcayneyn la diiday ama indha isku qabashada wuxuu yidhi haddii qofka hortiisa ay yaallaan waxyaaba khushuuciisa dhibaya sida waxyaaba qurqurxoon oo qofka hadduu indhihiisa kala furay indhihiisa hay ku dhacayaan mubaasharatan indha isku qabashadiisu markaa wuxuu yidhaahday maslaxa ku jirta oo waxyaabahaas la xadray iyo waxaas qurxoon oo ishiisa ku dhacaya khushuuciisana dhibaya ayuu uga badbaadayaa inuu markaa indhaha isku qabto laakiin marka maslaxa baa keenta sooma iyo xaaja iyo danaa keenta asalku waa in indhaha la furo asalka waa qofka asoo indhihiisu furan yihiin inuu salaada tukado mawdica sujuudna fiiriyo wa qaala sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yanbagii ma habboona an yakuuna fi lbeyti kacbada dhexdeeda inuu ku sugnaado shay-un shay oo yashqalu lmusallii qofka tukanaya mashquulinayo fi lbeyt waa fi lkacba xadiidka sababta ku yimida sidaas ahay laa yanbagii an yakuuna fi lbeyti kacbada dhexdeeda ma haboono inuu ku jiro shay-un shay oo yashqalu mashquulinaya almusalli qofka tukanaya mashquulinaya laakiin arrintaan ma kacbaday gaar ku tahay mase meel walba oo cibaadayi salaad loogu talagalaa sida masaajidada dhan waa sidaas lidaalika masaajidada la qurxinayo la xardhayo gogollada midabada kala duwan leh la dhigayo oo qofka soo jiidaysa indhihiisa indhaha soo jiidanaya masaajidada sidaas in loo ogolaa mashruuc maaha nabiga sala allahu alay wasalamna wuxuu sheegay inaan la amrin in masaajidada la qurxiyo ma umirtu bitashyiidi ilmasaajid masaajidka in la xardho oo la qurqurxiyo midabo kala duwan laga dhigo mashruuc maaha waxayna dhibaysaa khushuuca qofka masjidka ku tukanaya oo salaada ku khushuucaya midabadaasuu raacraacaya kala duwan shaydaanku waxyaaba badan u sawiraya waxaa laga yaabaa intuu salaada ku jiro dhan inuu ku mashquulsan yahay sidee loo naqshadeeyo meeshaan iyo xariiqimahan qaabka isku dhaafayaan iyo midda kor aadaysa iyo midda hoos u baxaysa araggiisuba halkaa raaco salaada intuu tukanayo dhan waa inuu ku mashquulo aawa khushuuci markaa waa la mashquuliyo qofkaas laa yanbagii an yakuuna fi lbeyti shay-un yashqalu lmusalli ficil ahaana nebigu waa u sameeyey sala allahu alay wasalam oo waatu celiyay maradii hadda aan sheegay oo yihi fa inahaa alhatnii aanifan can salaatii waa loo soo hadiyeeyey markuu arkay inay salaadiisa ka mashquulinayso ha layga celsho buu yihi nebigu sala allahu alay wasalam arrintaasi waxay tusinaysaa qofka meesha uu ku tukanayo waa inuu u ku dadaalo inaysan noqon meel salaada ka mashquulinaysa ama inaysan meeshaas ku sugnayn waxyaaba salaada ka mashquulinaya oo qofka khushuuciisa dhibaya wa kaana yanha wuxuu reebi jiray can rafci lbasari aragga in loo taago ila asamaai xagga samada in loo kor yeelo aragga xagga samada wa yu-akidu fi nahyi nahyigana waa adkeynayay xataa qaala ilaa uu yihi calayhi salaatu wasalaam layantahiyanna aqwaamun qolooyin waa ka reebtoomayaan oo ka reebtoomayaan waa adkeyn waay way ka harayaan qolooyin yarfacuuna absaarahum aragyadooda u qaadaya ila asamaa'i xagga samada fi salaati salaada dhexdeed arrintaasay ka harayaan aw laa tarjicu ilayhim ama aragyadooda usoo noqon maayaan ama waa ka harayaan ama aragyadooda usoo noqon maayaan wa fii riwaayatin aw latukhdafanna absaaruhum ama aragyadooda ayaa la dafayaa oo alla subxaana wa tacaala wuxuu ku sallidayaa inay inay indhabeeraan araggooda la dafo waciidkaasi waa waciid daran waay waa nahyi shadiida waana la adkeeyey idan markaa salaada aada tukanayso iska ilaali inaad indhahaada kor la aado xaggee fiirinaysaa waxaad fiirinaysaa mawdicu sujuud mawdicu sujuud waxay kaa kugu saacidaysaa fiirinteedu inaad ku khushuucdo fii salaatika wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed